soo dhowaada dhegaystayaal maanta iyo dhigaal kale oo aan ku falanqaynayno buug ku qoran af soomaaliga oo uu qoray suugaanyahanka af aqoonka axmed faarax cali idaajaa bugakan waxaa la ydhahaa shan sheeko sida magaciisa ka cadna waa shan sheeko oo soomaaliyeed oo caan baxay oo degaano kala duwan soomaaliyeed laga kala yaqaano tusaale ahaan waa sheekooyinkii wiilwaal iyo mataan ciideed iyo aadan gallay iyo sheeko laba sheeko kale kuwaas ayaan aniga saaxiibka cali maanta ka wada hadli doonaa waanad mahadsan tihiin dhegaysi wanaagsan waxaan ka cudur daaranaynaa kualitiga dubitaanka oo naga yar xumaaday aawadeed soo dhawaada dhegaystayaal waa maanta iyo barnaamijkayagii oo ay muddo dheer aniga caliba ay nolosha naga mashquulisay inaanu xalqado kale ama tuduucyo kale oo bodcastigayga ha soo duubno laakiin better than never ayay yidhahdaan nimanka caddaan kusoo magacalow
aad iyo aad bismillaah waad mahadsantihiin kusoo dhowaada barnaamijkeena mar kale cadnaanow maxaan ku bilownaa
sorry maanta buugaad soo akhriday eed calow rabtay inaan ku bilowno waa buug la yidhaahdo shan sheeko uu qoray qoraaga caanka ee idaajaa laakiin adaan kuu dayn doonaa inaad nooga sheekayso buugga iyo waa kuma idaajaa intaynaan hawshaad bilaabin waxaan rabinaan ka hadalno marka koowaad geeri bahda qoraayada soomaaliyeed iyo dhammaan cid kasta oo soomaaliya wax ku akhrida kusoo habsatay laba maalmood ka hor waa qoraaga caanka ah maxamed daahir afrax cali allah naxariistee allah naxariistee maxamed daahir afrax wuxuu ahaa qoraa soomaaliyeed oo weyn oo dad badan oo soomaaliyeed ay u tacsiyeeyeen oo mas-uuliyiin meel kasta kala joogtaba ay u tacsiyeeyeen maalin dhaweytay annaguna halkan waxaan uga tacsiyeynaynaa qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo ehelkiisa iyo dhammaan qoraayaasha soomaaliyeed horta maxamed daahir afrax buug ku caanaha miyaad garanaysaa calow buug buug la yidhaahdo manafai sheeko aad iyo aad caan u ahayd gaar ahaan xilligii aan anigu dugsiga sare iyo dugsiga dhexe dhiganayay ayay weliba dugsiga hoose ayay ayuu nin calow markaa waxaad na leedahay dugsiga hoose bilowgii sideetanaadkii waad ku jirtay
anigu waxaan qali jabiyey waagii etoobiyaan ku xamar yimaadeen dugsigeesii sare waxaan dhameeyey labadii kun iyo labada kun iyo lixda labada kun iyo toddobada ayaan ahaa imikaba ciddii dhegeysanaysa cali saa ma sii daweyna cali waa nin aad dayar gudaar male waa nin aad u qurux badan saa loola socdomarka sheekada sheeko farshaxan ah oo aad iyo aad u qurux badan oo magaalada muqdisho markii ay soo gelaysay idaacadda hoon afriik ayaa waxaa soo dayn jiray hor ahaantiina waa sheeko waxaan filayaa bulshada soomaalida aad iyo aad usoo jiidatay sababtoo ah waxay matalaysay bulsho ka mid ahayd xamar dadkii deganaa waagaas waxaan ka hadlaya waa dabayaaqaadkii tobaatanaadkii iyo sideetamaadkii bilowgoodii yani waa musalsalaadka daraamada ah ee ka dhici jiray meesha ayay soo gudbinaysaa magaca maanafay laakiin aad baan uga helaa calow moogta
magacu sida sida dadka soomaaliyeedba deegaanada qaarkood magacyo gooni ay u leeyihiin ayaa magacaana waxaa dad gaar ah magaalada muqdisho degan ayaa aad ula baxa oo maana fay marka weliba lahjada fay miyana faadumo ahayn waa faadumo ha mayo aad iyo aad so marka maana maana ku jirto maana fay marka sida sheekada ku qoran tahay lahjada ay ku qoran tahay ayaa ah weliba lahjada reexamarka ku qoran tahay yani waa magacyada kale caashaluul iyo xaawaluul iyo caashakiin iyo waxaasoo kale weysaasoo kale magaraysaa aad iyo aad dhinac ah marka waa sheeko faniya sheeko aad iyo aad uqashan weliba markii aad dhegaysato idaaca markii idaacaddii ninkii odagaa markuu jeelin jiray lahjadii naftarkeedii uu keenaya macnaha lahjadii sidii u ahayd wix dhan uu keenaya marka so waa sheeko aad u macaan oo qurux badan oo farshafan inaanu mar kale ka sheekayno sheekadaasi weli waxaan umalaynaa mar kale inuu qoray waxaan arkayay jaldi qurux badan ayadoo hadda ku taalo in mar kale la qoraan umalaynaya ha waxaa jira dhowr dabacadood baa soo baxay dabacaddii u horeysay koob iyo sideetankii haddana waxaan filayaa bilowgii sagaashanaadkii baa kenya lagu daabacay haddana dhammaadkii sagaashanaadkii ayaa ingiriiska lagu daabacay saddex sano mise afar sano ka horna dabcad kala soo baxdo oo lasii hagaajiyey laakiin waxaan leeyahay mar kale waa inaynu maalin kale ka sheekayno sheekadaasi iyayna ka dhaqan dadka laakiin iminka waxaan leenahay shout out to
gabar la yiraahdo simaney
simaney broadcast oo maalin dhaweyta linkigeedii soo gaaray oo si wanaagsan uga heshay barnaamijyada aan soo jeedino aad iyo aad umadsanta ayaduna aad baan gadaal u dhegaystay qodobada ay ka hadasho iyo lahjada ay ku hadasho iyo faransiiskanba ka helay aniga faransiiska ay lahjada ay soo gelgeliso faransiiska aadaan uga helay insha allah waxaan rajeynaynaa inaan mar ku casuuno programkeenan si ay iyadoo naftakeeda uga faa'iideyso dadka noo dhegeysta waxaan filayaa waa inaan odhan thank you wayna yar dardargelisa onan karna somaha calow aad iyo aad iska hadalno iska dhacdhaclay nin baa la moodayay umaba haysanba waxaan islahaa waxaan iska duuba maybe the futureka dambe inaad wiki naftikeen iskala dhegeysataan laakiin waxaan dareemay in dad badan oo soomaaliya oo na dhegeysta ay jiraan oo aana ka xunnahay in aanan programyo far badan aanan soo soo jeedin arrimo jiro awgeed dhegeystayaashana waxaanu leenahay ha moogaanina simanay bodcastada dhegeysataan sidoo kale wuxuu ku jiraa dhammaan meelaha bodcastada laga dhegeysto websitena way leedahay okay back to soo laabano
buugga soo shan sheeko ha shan sheeko waxaa iska leh oo qoray axmed faarax ilaaja axmed uma baahna in maanta taariikhdiisa meeshaan ka sheegna dad badan oo soomaaliyeed dhagahooda wuu way way yaqaanaan oo tan iyo waagii dowladdii iyo haddaba wuxuu u taagan yahay qora qoraa ama difaacaa ama akhriyaa ama garab siiyaa luuqadda soomaaliga weli programyo ayuu ku leeyahay idaacadda v o e da buwaag fara badanna wuxuu leeyahay mar kale ayaan taariikhdiisa oo kooban ama asagaba hadduuna dhegeysanaya ayaan si gooni uga wareysan doonaa laakiin maanta waxaan ka sheekeynayna waxaa waye buug uu qoray oo la yidhahda shan sheeko oo uu ku soo qaatay shan sheeko oo caan ka ah gayaanka soomaalida
aad iyo aad mathiga idaajaa waa laga wada dharagsan yahay cid kasta oo ku taxan barnaamijyada suugaanta afka soomaaliga way taqaanaa sidoo kalena intaasoo qura maha isaga laftiisu waa curiye waxaa jira buuguu qoray buuguu turjumay baa jirta oo meeroobay waxaa ka mid a robinso cruso waa sheke aad u caano af ingiriisi oo shekafaneed oo af soomaali ka dhigay sidoo xidigtii octoobar kusoo bixi jirtay sidoo kalena riwaayado riwaayado uu qoray baa jirta riwaayaddii magaceegii muxuu ahaa oo kaga sheekin jiray darwiishka naga dhex baxsan tahay iyada lafteedu riwaayad balaayo ay ahayd oo qoran leh ma daawan laakiin waan akhriyay iyadoo qoran anyways shantan sheeko ee lasoo xushay calow bal wax nooga taataabo
waa shan sheeko oo uu soo qoray oo aad iyo aad maaragtay dhammaan dadka soomaaliyeed ay wada yaqaanaan laakiin maanta sheekada aan isleenahay ka sheekeeya waa sheekada wiilwaal ee asaga uu ku furfurtay buugga inta kale waxaan u daynaynaa dhegeystayaasha inay buugga akhriyaan gataan buug kasta oo la qoro ee aad gadato waxaad ku dhiirigelinaysaa qofkii qoraaga ahaa inuu buug kala qoro marka sharafay u tahay sida maanta annaga aan ugu faraxnay in dad soomaaliyeedna dhegeystaan ayuu qoraaguna farxad iyo reyreen ugu tahay in buuggiisii inta la akhriyey feedback laga bixiyey marka waxaan isleeyahay waxaa aad u haboon inaan just kasoo qaadano sheekadaas wiilwaal oo sheeko iska caana ah laakiin sheekooyinka kale inay akhriyaan oo ay gataan buugga si ay qoraayaasha soomaaliyada dhan u caawiso marka wiilwaal
horta wiilwaal iyo aha calow dadka dadka qaar baa laga yaabaa inayna wiilwaal waxan qofkan waalan laga sheekeynaya maxaa ahaa by the way in waa inaan sheegno waalidu waa xanuun dadka ilaahay ku sallido laakiin wiilwaanu ka sheekeyna marka waa naanays waa naanays ay raacday xilli isagoo yar oo nin dhalinyaro ah firfircoonidiisii iyo sida uu yahay qaabkiisa iyo qaab hadalkiisa iyo qaab fardafuulkiisa horey u bartay noocaas ugu baxday raganimo ugu baxday mowgii ma ahayn maaragtay kamayna wadin cudur iyo wax noocaas ahaan marka wiilwaal magaciisa rasmiga waxaa waa garaad xirsi garaad faarax aadhiis la yirahdo garaad xirsi marka waxaa loogu magac daray awowgii garaad xirsi oo wiilwaal ah wuxuu ku dhashay deegaankan jigjigo hadda ah ee soomaali galbeed ayuu ku dhadhashay halkaasuna ku barbaaray markii dambe hooyadii baa qaadatay oo dhinacan hargeysa ama somaliland usoo qaaday si maaragtay uu aryaalkii oola barbaaray kadibna wuxuu ku laabtay deegaankiisa marka markuu laabtay waa sheekadu meesha ay xiisaha ay ka leedahay isagoo nin weyn ah ayuu laabtay marka dhowr shay oo sheeko ayaan kasoo qaadan doonaa adigo naftikaaga sheekooyin badan baad ka haysaa aad ku dhex dari doontaa insha allahu laakiin waxaan kasoo qaadanaynaa sheekada koowaad oo ah aabihii markuu dhintay siday u caleyma saareen marka wuxuu mas-uul ka ahaa ciidanka difaacay reerka ama saldanadii meesha ka jirtay odaga uu xukumaya ayuu difaaceedii u ahaa marka waxaa la sheegay in lagu soo duuli doono uu baxay meel hore oo maaragtay ka tirsan deegaankoodii oo laakiin uu islaha yaanan la soo gaarin adeega difaac hore ah ayuu joogay marka waxaa loo soo sheegay dambaalkii waxa uu yimid geeridii aabihii iyo in asaga uu yahay qofka la calamo saaray qofna kaloo lama calamo saari kara ma jirin su-aal isweydiye waxay ahayd sida uu qoraa axmed ba noo soo tabiyey kow horta yaa kugu haysta xilkan cid kugu haysan karta ayaa jirta sababtoo ah tan iyo waagii uu yaraa ilaa uu ka soo weynaaday ilaa aabihii uu gacanyaraha u ahaa wuxuu yani sifaystay ama hagaajistay waddadii xilkan uu kula wareegi lahaa marka cid igula tartami karta miyaa jirto maya saas jawaabta usoo baxday waa kaa haddii meeshan hadda firaaqayso ood ka tagto ma laga yaabaa in col duulaya intay yimaadaan reerkaagii baaba ka dhigaan waa haa marka wuxuu go'aansaday inuu meesha joogo colkiina u taghayo cimaamadiisii ama go'iisii shaalka ayuu u dhiibay oo wuxuu ku yiri qaada oo waxaad saartaan geedka aad fadhidaan saara caanaha ku shuba hadda meesha calamisaarka meeshaasaa ka dhaco magarata waa wax aanan ka dhicin geyiga soomaalida shaahid iyo shahuud meel lagu maqlay sheekadaas sheeka xataa buwaagta carabta iyo buwaagta boqortooyooyinkii soo maray dhoolka dhan meelay ka dhacday boqorkii la calamo saarayay inuu ka maqan yahay oo uu soo diray dharkiisi qeyr ka mida uu xirnaa
yani kalsoonida kutusaysaa kalsoonida kutusaysaa iyo kibirka iyo kibirka ha marka taas waa tan sheekooyinka iga soo aadka iga soo jirtay waayo sheeko kalea ku jirto oo buwaagta carabtan aan ku arkay ninkan qoraa axmed uu asna uu ka afeefana uu leeyahay meelo kale ayaa jirta ku arkay laakiin sheekooyinku way isweydaarsan karaan dhaqamaduna maaragtay waa kala heli karaa sheekada ah gabar buu kusoo baxay oo markii dambe noqon doonta afadiisa markaa wuxuu weydiiyey geel ka dhumay markaa waxay ku tiri geelaadu ma geel cawran ba manaa ma hal ilaa buu la'aa markaa waxay ku tiri wuxuu ku yidhi haa macnaha ma ku jirtay neef cawaran markaasuu yidhi haa su-aashii labaad ay weydiisay wuxuu ah waxay ahayd neef seen go-an ma ku jirtay oo seen la-aana markaasuu yidhi haa markaa ma aragaytan oo haddaad arag sead u tilmaamto yidhi xoolahaygi waxaan ku tilmaamay waxaan arkay raadkii oo markii geelu uu isha hal ilaa iyo hal dhinac buu ka cunaa markii saaladeedii markaan arkana waxaan arkay saalo maaragtay ay ka maqan tahay waad dareemi kartaa inay ka maqan taho si truusa umaan marka intaa iigu tilmaami kartaa marka waxay tiri jihadaas inay aadin aan jeclay jihadaas uu baxay jihadii uu aaday geelii uu soo helay wuu ku soo laabtay wuu ku soo laabtay uu yidhi marka fasirkan aan sheegnay ayuu weydiiyey ayay u sheegtay dan reerkeedii weydiiyey sidii buu ku guursaday inkastoo sheekadaas sheekooyin lamid ah oo iyadoo kale ay buwaagta carabtuna ay qoraan way dhacdaa caliyow lannahu sheekooyinku laga yaabaa ciddii ku horreysay lama yaqaano laakiin bulshooyinku ganacsi iyo wada xiriir baa ka dhexeeyay marka sheekooyinku waa la isweydaarsadaa haddii aan halkaa kaara dhex galo sheeko cajiibaa jirtay oo allaha u naxariistaane iyaday aabudeen waxay ahayd islaan soomaaliya oo reer miyiya through and through yacni miyiga ku dhalatay ku barbaartay nolosheeda dhan ku dhammaysatay waad garatay laakiin sheeko ay iga sheekaysay baa jirtay oo aad u jeclada ka sheekayso sheekadaasi waxaa la dhaha masduulaagay so waxay ahayd sheeko nin baa lumay oo jasiirad ku lumay jasiiradda mas weyn baa ku noolaayoo duuli jiray ma garatay deetana maskiiiyo qalfoofiibuu maskiibuu korayo deetana magaaladiibuu markii maskii duulay buu de magaaladii intuu markuu dul marayay buu dilo kula soo dul dhacoo ninkii caan buu noqdo laakiin sheekadaasi nolosheeda kabacdi ayaa haddana akhriyey oo reer galbeedka afteeda caan bay uga tahay the flying serpent oo markaad turjumto af soomaali toos loo turjumaya oo sheekadan weliba lasoo wariyey inay jirto in ka badan laba kunoo sannadood haddaba ayeydeyda reer miyiga ahayd ee miyiga ku kortay ku dhalatay ku barbaartay nolosheeda ku sheekooyinka iyo sheekooyin badan ii warin jirtayba gadaal baan ka yaa baray yaa u sheegay waxaan aniga waxaan isiri waxay sheekooyinkaas waxay ku jiraan hantidiina laga xaday waagii coloniska u yimid waagii gumaystaha u yimid hantidii hantooyinkiina laga xaday yani waxyaalihiina laga xaday ee tamiinka ahaa ayay ku jiraan sheekooyinkan marka hadda meel carabta waa ku arkay laakiin waxaan isleeyahay sheekada rasamiga ah waa tan uu axmed bogis kusoo qaatay wiilwaal loo sugayo riyaada saxda taasaan isleeyahay warniya wallahi taasi way adag tahay liannahu sidaa ogtahay ba soomaalidu wax la qoray male oo ka fog labadii boqol ama saddexdii boqol sano u dambeysay sidaa daraaddeed aad ba adag tahay inaad tiraahdo qofkanaa sheekada qaatay qofkanaa lahaa laakiin certainly anu taan hubaa waxay tahay sheekadani aan kuu sheegaya waa mid yurub ka timi laakiin waxay kutusaysaa inay jireen dad ilaa waayadii hore isku xidi jiray sheekooyinkii soo qaadi jiray oo beri jiray oo ummadaha kale u keeni jiray de aniga xataa waxaa kamid a magacayga awogay baaradaa magacan magacay soomaalida la bixi jirtay ma ahayn laga yaaba isaga aabbihiiyo kaleba qof bartay carab ahaa oo kasoo qaatay oo ka bartay u bixiyey saa daraadeed waxaa soomaalidu sida la moodaya maynu ahayn dad xaniban oo meeshan yar ay degan yihiin ku noole waxaynu ahayn dad ganacsira leh dunida inteeda kale oo tago oo wax kasoo barta oo soo laabta oo ummadaha dadka waxbaro oo saasaa la isku dhex socon jiraan ka wadaanu aad iyo aad maxaa caan ah oo aad ka xasuusataa wiilwaal sheekooyinka wiilwaal iskuuladii ama ama bog intaad akhrisaba horta anigu wiilwaal agteeda argagixisu ka yimi garanaysaa terroristiya oo argagax geliyey bulshooyinkii soomaaliyeed qarnigii sagaal iyo tobnaad noolaa ma garata ninka wiilwaala waxaan ka xustaa dhowr sheeko sheekadii wadaadada uu ku yidhi niyow ma iga cabsataan ay ku yidhaahdeen kama cabsanayno oo ilaah iyo qur-aan ka cabsanaa deetana markii dambe markaasi sheekooyinkiisa markaa wadaadadii kuuri warada iga cabsada ay diideen markii dambe ku marti qaaday inuu u loogo ma garanaysaa dee weliyimid meeshii la isugu yimi ayuu nimankii ku yiri niyahow waatan weliimadiina iyo cuna meel xera ah sidii xoolahoo kale baa loo soo dhigay weliimada oo ooday ku wareegsan tahay way cuneen deetana meesha aqal soomaali baa agteeda ahaa aqal soomaaliga hortiisana laba ninoo xoog waaweyn oo awran oo maqaranaysaa midiye intaa laleegsitaa hortaagna deetana markii la dhargay baa uu yimid oo kuuri wadaadadii war maiga cabsataan markii ugu dambaysa waxay yidhahdeen may ilaahay waxaan ahayn eebba weyne waxaan ahayn ka cabsan mayno deetana wuxuu ku yiri okay hadday sidaa tahay labada ninee xoog weynaaba kuuri kan sheekhan weyn qaada oo qolka la gala sheekhi baa lasoo qabtay waa la jiiday wuu qayliyey wuu qayliyey qol baa lala galay midiyihii markii dambe labadiinani xooga weynaan baa soo baxay iyo midiyihoogiyo dhiigu saa uga da'aya dee culimadii markay intaa arkeen baa la yidhi orodka oddi bay jiraan deetana kolba kii bahashada lasoo qabtaa oo lasoo celiya markay ashhadu an laa ilaa ilaa shahaate markii dambe ku yidhi okay maiga baqanaysaan imika haa bay idhahdeen dee wuxuu yidhi ilaahayna ka cabsada anigana sidaa iga baqa dee nimankii marka dambena wadaadkiiyo socdaa ka soo baxay meesha wadaadka laguma gowracin waa la garaacaye laakiin xoolaa lagu gowracay marka ninku terrorist waa terrorist marka cabsi geliya
sidee si xukunka u jiro waa inuu qayb ka mida ummadda aad iyo aad laakiin sheekooyinkiisu waxaa filaya de waa waa waa madadaalo waa dadku saas waxay xasuusisaa waxay xasuusisaa sheekadii dhex martay asaga iyo ninkii gabyaaga soomaaliyeed isoo xasuusi aleel dumay
raago ugaas boqolkiiba boqol aad baan anu waa taqaan raago ugaas sugaantiisa aad baan uga helaa waxaanu arkaa inuu yahay nin sugaanyahana oo weliba intaa waxa sii dheer inta badan soomaalidu waxay aaminsan yihiin in maogtahay sugaanta soomaali rag dadkii hore soomaalida ragga hore rag qalqalafsan oo ad adag oo naxariis daran oon maogtahay emotion iyo caatifad iyo waxba lahayn laakiin markaad ragogas gabadiisa dhegeysato dee caatifada iyo kalgacalka iyo qabowga iyo naxariistu ay ka buuxda buu ahaa laakiin inay wada noolaayeen ma hubal mise raago ma wiilwaal bay ahayd mise aabihii bay ahaa ciday wada noolaayeen amno taas aad uma hubo laakiin dee laba nin bay kala ahaayeen midna nin argagixiso ah buu ahaa midna nin dee wanaagsan oo calaqal dee la fahmi karu ahaa ma garanaysaa
aad iyo aad aad iyo aad buuggan shanta sheeko waxaan intaasaan kusoo gabagabeynaynaa sababtoo ah waa buug yar oo boqol iyo laba boqol iyo xoogaa mise boqol iyo xoogaa buu ahaa bage ma badna qofku maalin iyo haaf ayuu ku akrin karaa shan kaloo sheeko aad iyo aad u xiiso badan buu qoraagu kusoo qoratay meesha waxaana ugu horeysa sheekadan wiilwaal waxaan rajayna inay akhristaan wixii feedbacka ee ku saabsan programkan insha allah waxaan samaynay page oo facebook ah halkaas ayaad messageka noogu soo diri kartaa intana messageka waad noogu soo diri kartaa waad noo soo diri kartaa wixii fariin ah si aad u aragto bugaagta aan soo qaadanay iyo xulka bugaagteenaba waa mahadsantihin